xaalada guud ee magaalada beledweyne hadliye maanta waa maalintii toddobaad ee fatahaadda ee magaalada si xoog leh ugu sii dhufanayso marba marka dambayso runtii magaalada si xoog leh looga barakacay inta ku hartayna waa hadda in go'doonsan oo meelay u baxaan haysan tiro toban jeerna isku kor guurguuray ee mar walbana biyaha ugu daba tegayeen qayb walba tirada dadka ku dhintay waxaan ku ogeyn inay gaaraysa siddeed qof ma waxbaa ku soo kordhay mase waa intii weli aad iyo aad tirada wasaaradda ay hayso waa saddex iyo toban qof markii lagu daro kow iyo toban namber aan hore u haynay waxaa jira laba qof oo shalay ku dhintay biyaha mid ka mida meydkiisa weli uu yaallo oon weli la aasin oo la garan layahay oo ah cunug yar oo afar jira ilaa iyo haddana meydkeeda taallo xaafadda bundaweyn qofkii weynaana waxaan ku guulaysanay inaan soo helno meydkiisa waana la duugay allah unaxariisto intii ku dhimatay biyahan tirada guud waa saddex iyo toban qof culeysyada zaa'idka ah meel walba way saameeyeen runtii qabuur ma jirto magaaladii qabridii oo dhan biyaha wada galay hareeraheeda magaalada xitaa markii la qodaa godka hal mitir ka badan lama qodi karo xitaa eeliya waxaas ma jiro qofka in lagu ridaa foosto dusha laga saaro la fidiyey ayaa lagu aasaa marka xaalad aad iyo aad u adag ayay magaalada beledweyne wajahaysaa runtii waxaanoo kale waxay weli horey u aragtay intii aan aniga garaadkayga joogin ma maqal mana arag runtii biyahana magaaladii o dhan ay saameeyeen waa biyo xowliye ilaa iyo haddana ma jiraan ifafaalo muujinaya inay biyahan waa mahadsan tahay agaasime tirada dadka magaalada gudaheeda ku barakacay ama bannaanka ma haysaan laba boqol toddobaatan iyo shan kun oo qoys ayaa ilaa iyo hadda ku barakacay magaalada beledweyne ka barakacay waxayna u barakaceen deegaanada ceel jaalle sida muxuu ahaa deegaanka xodoley iyo deegaanka loo yaqaano hiraanbile faarax caafi deegaanka muxuu ahaa ilaa feerfeer ilaa beergadiid dhulkaasoo dhan dhulkii seefka aha o dhan waa looda degay dhankan galbeedka haddii aan eegno dadka waxay xoog u barakaceen tuulooyinka kale ah wadajir harcaddey lugbari ilaa iyo farmajibaaley dadaa tegey marka dad qaarna weli way ku goodoosan yihiin biyaha oo ayagana ma helin isku day fiican oo ay wasaaradda waddo waxaan ku guulaysanay maalmihii ugu dambeeyeyba maanta ku toddobaa inaan wadno evacuation ama samata bixin inaan u samayno dadka meelaha ay ku goodoosan yihiin iyo meydadka oo kale dadka xanuunsida xanuunyada qaar qaba inaan aan ka soo samata bixinno meelaha biyaha ay ku goodoosan yihiin runtii ilaa iyo haddana number fiican oo aan ilaa iyo tuulooyinka defow aan ka soo qaadnay ka samata bixinay oo u samaynay wasaaradda ay u samaysay inay badbaadin ayaa jiro waa mahadsan tahay dadka waxaa jiro meelo khatar ah oo markay rabaan inay aadaan ceel jaalle maxay kula tahay waxa khatarta ay dadku ugu bareerayaan oo dadku ay ku dhimanayaan
xuseen oo runtii dadkan magaalada inta badan waxay u badan yihiin dad murqumaal ah oo xooggooda ku nool maadaama ay dadka noocaasi yihiin qofkii intuu baahi u dhimo lahaa biyaha runtii toddoba maalmood oo xowli ay ku socdaan oo qofkii tira shan jeer ay barakiciyeen qofkii marinka keliya oo la haystan ay tahay buundada nuur xawaad runtii marinkaasi waa marin halisa annaga inta badan degniino fara badan ayaan jeedinay waxaan ku guulaysanay inaan wax kasta oo khatar keeni kara aan xitaa dada istaajinay oo aan u sheegayn inay meeshaan khatar tahay xerka waan ku xirxirnay runtii dadkii haddana qof baahan ma ka waabsamaayo oo inuu joogo diyaar uma ahan oo naftiisa si u badbaadiy wuxuu u baahan yahy inuu bannaanka u baxo oo soo shaqaysto kadibna biyihii uu ku soo noqdo marka marinka noocaasana waa khatar aad iyo aad muhiim dadkana waxaa ku kallifaya waa baahi runtii qofkii markumaalka ahay ilmihii baahan oo biyo ku dhex jiro runtii wax uu jooga maaha ugu dambeyn dadkii gudaha ku barakacay iyo dadka magaalada bannaankeeda tegay wax gargaar ah oo wasaaraddu ay gaarsiisay ama hay-adaha ma jiraan maya ilaa iyo hadda ma jiraan markii laga reebo biyo dhaamin loo sameeyey dadka dadka baxay